walaalayaalow in lis eeeedo wax ma tarto dalkan waa soo qaldamay madaxweyne xasan sheekh maxamuud hortiisu soo qaldamay haddana qaladkiyaa lagu sii jiraa maalinban waxbaa la sixi karaa hal maalin lama sixi karo kun fa yakuunu ma la aha laakiin inuu madaxweynaha wanaag dalka la rabo intuu soo hogaaminayo cid walbana waa og tahay haddana waxaan codsanaynaa inta eed eedka iyo in laisku fara ka taago waxba nooma tarayso inaan ka aadno see xal loo hela walaalaa nahay seen isku cabsinaa seen u wada noolaana dembigaan galnay oon ilaahay ka galnay seen ugu tooba keennaa seen isku walaalanaa waddankan waan ugu filan yahay annagoo dhanuuna wada deeqa ummad kalow sii deeqa hadda annagayna waa ka baahannahay annagayna waa ka rafaadsannahay waxaan ku haynana male markaasaa weli haddana sii joognaa inaan faro isku fiifiiqno oo hebel hebel hebel aashidhano wax nooma tarayso marka aniga waxaan codsanaa ummadda soomaaliyeed oo odayaasha dhaqanka ugu horreeyaan inaan ilaahayna u toobo keenno annaga soomaaliyana wada noolaasho i walaalnimo aan isla ogolaano haddii intaas la helo ninkii madaxweynaha iyo ninkii ciidana iyo ninkiina soo kaalmeeya walaalaheen amisom oo dhiiggiisa noo huroo dhan intaba waxay heli karaan waddo ay nagu kaalmeeyaan marka hadda waxaa la waayey waddo nagula kaalmeeyaaba la laayahay marka dhalinyarada yareerka ah oo ayagana mashaar la-aan iyo rafaad iyo jid taagan iyo ku dhimanayo oo haddana laga eedteegana ayadana dhibaateeda ay iska leedahay ayagana waxaan ka codsanaynaa inay noqdaan kuwa ciidannimada u noqdo ciidanka hunguri u noqon inay ciidanka u noqdo kuwa ummadooda inay u kaalmeeyaan ummadooda sharaftooda iyo dhibaatada sharaftooda hugad ummadooda dhibaatada ka saaraan gabdhihii ayaga la dhashay iyo hooyooyinkoodii iyo waalidiintoodii u kaalmeeya inay noqdaan ayaan ayagana ka codsanaynaa waxaan rajaynaynaa saraakiishuna inay u helaan hab ay ayaga ilmahaas ay u hakameeyaan anigii ciidan ma aqaano laakiin nin ciidana waxaan ka maqlay ciidan ma xumaado hadduu sarkaalkiisaba u fiicanya waxaan qof kasoo maqle kasoo maqle way marka ciidankan wixii asiga tasiilaadkiisa oo u baahnaa nin ilmihiisa masaariif haysanin oo asiga raashin haysanin qori loo dhiibana walaalayaalo waa ognahay nin walba wuxuu samayn lahaa ani naftigeedu saasay noqdo waxbaan samayn lahaa been in la sheego wax ma karto marka dawladda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa ciidankaas waxa u horeeyo oo dalkan soo galo wax kastoo ay yihiin in ciidanka koow la siiyo wixii ciidan ka soo haro wixii kaloo lagu samayna la siiyo anaga ka maamul ahaan waxaan diyaar u nahay wax allaale wixii meeshaan hadda nafteena canshuur ku qaadna inkastoo meelaan geyni la garan la-ahay waxaan diyaar unahay annaga canshuurtaas in nala ogaado la qaado ciidankana la siiyo ciidanka la siiyo yaa dhiman la dhaho weliba wixii gobolkan joogo markay mushaarkooda qaataan hadday wax soo haraan hadday dhinaadaan inaan deen u raadinaan diyaar unahay waxaan rabnaa oo madaxweynaha ka rabnaa ciidan hadda kadib horta inaan la dhihin mashaar ma qaato bal ciidankan mashaar hala siiyo wixii kalena taliyaashaan ka rajaynaynaa iyo wasiirka gaashaandhigga hadda nala joogo inay istiraatiijiye ay u bixiyaan marka aniga in ciidamada la tababaro odayaasha dhaqanka waxaan ka codsanaynaa shabaabba dawladdu wax ma siiso odayaashina u yeeraa lacag soo aruuriy le waa soo aruuriyaan marka annagana waxaan rabnaa inay lacag soo aruuriyaan ciidanka la tababari lahaa raashinkiisa keenaan mushaarkiisa keenaan meesha dhibaatada ka jirta ay sheegaan shabaab oon dawladnimoba laga filanaynaybo inta laga cabsadaa wax la siiyo waayo dawladnimo haddii la helo cid walba xurnimay